بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله باب في كم تصلي المرأة في الثياب وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لأج لأج لأجزته wuxuu baabu yahay fii kam tusalli lmar'a imisay ku tukanaysaa gabadhu fi hiyaabi dharka markay tukanayso meeqaa ku filan inay ku tukato oo dharka ka mid ah wa qaala cikrimatu cikrima wuxuu yidhi low waarat hadday hadday asturtay qariso jasadahaa jirhkeeda haddii ay ku qariso fii hawbin hal maro ajaztuhu aniga waan bannaynayaa buu yidhi yacni waa bannayn lahaa haddii jirkeeda ku wada asturto hal maro waa bannayn lahaa macnaa waa u bannaan tahay jumhuurulculamaa waxay qabaan alwaajib cala almar'a fi salaa inay tahay an tusalliya fii dircin wa khimaar inay ku tukato dirac iyo khimaar khimaarka ujeeddada laga leeyahay waxaa waaye tinta ayuu asturayaa waa waajib inay madaxeeda asturto fi salaa waxaa kaloo waajib ah inay jirhkeeda asturto maa cadaa alwajh waalkafayn markii laga reebo wejiga iyo labada calaacalood waa inay asturto jirhkeeda fi salaa hadda ka hor waxaan mar akhrinay hadal uu leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya oo ku saabsan sitriga iyo asturidda gabadha looga baahan yahay fi salaa wa fii khaariji salaa inay kala duwan yihiin markay gurigeeda ku tukanayso gurigeeda markay ku tukanayso oo cidna aysan la joogin ama maxaarimteeda keliya ay la joogaan ma waxaa waajiba inay xijaab qaadato jilbaab gashato waajib ma ah waajibka waxaa waaye mara jirhkeeda asturaysa inay xidhato madaxeeda inay asturto jirhkeeda kalena ay asturto wixii wejiga iyo calaacalaha ka hadhay waxay ku asturayso laasima inay mara adagoo weyn ay noqoto laakiin wixii cawrada asturaya oo jirhka qarinaaya bukhaarina raximahullah markuu baabkan uu yidhi fii kam istifhaam waay jawaabtaasi istifhaamkaa jawaabtiisa ma keenin laakiin wuxuu ku hoos sheegay aharkii cikrima aharka cikrima wuxuu tusinayaa madhabulbukhaari inuu yahay hadday gabadhu jirhkeeda hal mara ku wada asturto inay salaadeedu saxiixa tahay laakiin halkaa mara maxaa shardiya waa inay tinteeda asturayso tinta ay qarinayso intu inaysan bannaanayn waa waajib xadaثana abulyamaan alxakam ibnu naafic qaala akhbarana شhucayb ibn abi xamza anas aabbihii magacii shucayb ibn abi xamza anas qof mucayana markii su-aasha la weydiiyo waa inuusan qofna jawaabin qofkaas keliya jawaabta laga rabaa anas maxaa u fadhiisatay ya waa شhucayb bn dinar can الزهري qaala أخbaranii curwa أna caaئiشhaةa qaalat waxay tidhi زuhri iyo curwa waa macruuf dhowr maraan soo marnay wax badanaan soo marnay أna caaئiشhaةa radي الlahu canha qaalat waxay tidhi laqad kaana rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm yusalي الfajra nabiga calayه الsalaaةu wasalaam wuxuu ahaa mid fajarka tukada fayashhadu macahu waxaa la soo xaadiraya maciisa nisaa'un dumar min almu'minaati oo muuminaadka ka mid a mutalaficaatin xaalay yihiin kuwa isku duuduubay fii muruudihinna go'yadooda duma yarjicna kadibna waxay u noqonayaan ilaa buyuutihinna guryahooda maa yacrifuhunna ma garanaya axadun qofna qof taqaana ma lahan mutalaficaat wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar raximah ullah qaala alasmaciyu altalafucu an tashtamila bihawbi xataa tujallila bihi jasadak altalafuc waxaa la yidhahda buu yidhi an tashtamila bihawb inaad marada jirhkaaga ku wada daboosho xataa tujallila bihi jasadak ilaa jirhkaaga dhammaan aad ku wada qariso mara jirhkaaga aad ku wada asturto inaad jirhkaaga ku qarisa waxaa la yidhahda altalafuc macnaha xaalay yihiin gabdhahaasi kuwa jirhkooda ku asturay fii muruudihinna almuruud waa jamcu mirdin waa kisaa'un min khazin aw suuf yacni waa dhar suuf ka samaysan wey dharkaas suufka ka samaysan ayay ku duuduubnaayeen oy hugsanaayeen markaasay salaada ka soo qayb galeen alimaam albukhaari raximah اllah xadiidkan deliil miya ugu sugan oo inay gabadhu ku tukan karto fi thawb اlwaaxid culammada qaar waxay yidhaahdeen wax deliila uguma sugna sababtu waa maxay waxay yidhaahdeen waxaa muxtamal oo suuragala maradaasi maryo aan ahayn inay gabdhuhu wateen dumarkaas caaisha ay sheegtay radia allaahu canhaa waxaa suuragala maryaha waaweynay kor ka wateen keligood inaysan wadan ee dhar kale uga hooseeya suuragala baabka bukhaarina wuxuu ku saabsan yahay inay gabadhu ku tukan karto fi thawbi lwaaxid waa haddii jidhka u wada asturaayo oo intii waajibka ay ahayd gabadhu inay asturto haddii maradu wada gaarayso wada asturayso bukhaari inuu baabkiisu sidaa yahay waxaa tusinaya markuu istifhaam ku keenay baabka atarka cikriim uu ku xijiyey taa macnaheed waxa waa inuu qabo inay fi thawb lwaaxid ku tukan karto haddii inta waajibka ay ku asturto waxay yidhahdeen marka daliil uguma sugna waxaa suuragala in dharkaa wateen waxaa loogu jawaabay ama culammada qaar ay yidhaahdeen al aslu waa cadamu ziyaada asalku waa inaan ziyaada jirin intii ay wateen ama caaisha ay sheegtay wax ka dheeraada inaysan wadan ayaa asala asalkaasuuna bukhaari raximah allahu tacaala wax ku dhisay baabun idaa sallaa wuxuu baabu yahay hadduu ku tukado fii thawbin maro lahu aclaamun oo midabay calaamada leh wa nadara uu markaa fiiriyo ilaa calamihaa calaamadaheeda uu fiiriyo xadaanaa axmed ibnu yuunus alyarbuuci قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة نبي عليه الصلاة والسلام وعكت كذا مر لها أعلام مدبلة فنظر وحو فيري إلى أعلامها مدبلة أيو فيري نظرة فيرمو علامته أيو فيري falama insarafa markii uu salaada ka baxay qaala wuxuu yidhi idhabuu bikhamiisatii haadih khamiisada waa marada calaamadaha leh maradaydaan la taga ilaa abi jahmin abu jahm la aado u geeya abu jahm waa magaciisa waxaa lagu sheegay cubaydullah caamirna waa lagu sheegay ibnu xudayfa cubaydullah ibnu xudayfa ama caamir ibnu xudayfa waa saxaabi mashhuura radia allahu canh wa atuunii iila kaalaya buu yidhi biambijaaniyati abi jahm ambijaaniyada abujahmi iila kaalay fa innahaa alhatnii maxaa yeelay way i mashquulisay aanifan goor dhoweyd ayay waxay iga mashquulisay can salaatii salaadayda alambijaaniya waa maro waxaba yaraatay calaamada aan lahayn dadka qaarna waxay ku fasiraan ama yidhaahdaan caloofi maro caloofi la yidhahdo way yidhahdaan oo aan calaamado lahayn oo aan midaba lahayn qaala hishaam bn curwa can abihi can caaisha qaala nabiyu sala allahu alay wasalam nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi kuntu anduru ilaa calamihaa calaamadaheeda ayaan fiirinayay wa ana fi salaati anigoo salaada ku jira fa akhaafu waxaan ka baqay an taftinanii inay ifidnayso marada ayaan ka cabsaday riwaayadan dambe uu yidhi wa qaala hishaam bnu curwa can abiihi can caaisha dabcan waa mucallaqa riwaayadan faa'iido weynaa ku jirta xadiidka hore aan ku jirin faa'iidadaasna waxaa waaye xadiidka hore markii la akhriyo waxaa in badan dadku ay ka fahmaan in nebiga sala allahu alay slam salaadaas ay ahayd salaad laga waswaasiyey oo laga mashquuliyey xadiidka horaa tusinaya fa innahaa alhatnii aanifan can salaatii waxaa su-aala marka ma dhacday mashquulintaasi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ma ka mashquulay salaadiisa salaadaas oo marada ku tukaday ma mid khushuuci laga mashquuliyey oo ficilkaas uu ku dhacay baa nebigu sala allahu calayh wasalam mase kama dhicin riwaayadda dambe waxay sheegaysaa mashquulkaasi nebiga inuusan ku dhicin sala allahu calayh wasalam laakiin uu iskaga baqay riwayaddan waxay caddaynaysaa inuu iskaga baqay maxaa yeeley riwaayadan dambe wuxuu yidhahdee fa akhaafu an taftinanii waan ka baqayaawe waan ka cabsanayaa kuma dhicin nebigu sala allahu alay wasalam sidaa darteed culammadu waxay yidhaahdeen riwaayadan dambe waxay faa'iidaynaysaa arrintaasi inaysan nebiga ka dhicin sala allahu calayhi wasalam laakiin uu naftiisa uga baqay sidaa darteedna uu iskaga fogeeyey wa ilaa khushuuci nebiga sala allahu alay waslam waxba ma gaarin salaadaasna waa ku khushuucay laakiin wuxuu ka baqay maradan inuu salaadiisu ay ka mashquuliso fi lmustaqbal waa iskaga cabsaday calayhi salaatu wasalaam saa darteed wuxuu amray in la bedelo inuu iskaga cabsadana riwaayadda dambe ayaa caddaynaysa taa waxay ku tusinaysaa ahmiyadda ay leedahay markii xadiid la sharaxayo in riwaayadihiisa laysku raadiyo maxaa yeelay xadiidka haddii duruqdiisa la jamciyo riwaayadaha kala duwane xadiidka uu ku soo aroorana la isku keeno in badan way isa sharxayaan waxyaaba badanoo qofka ishkaalku ahna waxaa laga yaabaa inuu daawadeeda ka helo riwaayadaha qaar oo aan ahayn riwaayadda markaa uu dul taagan yahay baabka haddii riwaayaadkiisa la jamciyana macnihiisa waa la fahmaa in badan ama axaadiisa haddii la jamciyo riwaayaadka la kulmiyo qofka wax badana uga baxayo xadiidkana waxaa lagu sharxo waxaa ugu muhiimsan in asiga laftirkii laysku sharxo oo riwaayadihiisa iyo duruqdiisa la jamciyo markii xadiidkaasi asiga uu sharxi waayo ama wax sharaxoo dheeraada dhexdiisa aysan ka jirin marka axaadiista kale ha lagu sharxo marka xadiidkan haddaasaa sharxaya riwaayadan dambe riwaayadda horey sharxaysaa waxayna tusinaysaa ficilkaasi ama mashquulintaasi nebiga inaysan ku dhicin sala allahu calay wasalam laakiin uu iskaga baqay xaafid ibn xajar raximah llah wuxuu yidhi wa fiihi qabuulu lhadiya min alasxaab xadiidka waxaa ku jira hadiyada in laga aqbalo saaxiibada waalirsaali ilayhim iyo in loo diro waalab minhum iyo in laga dalbo hadiyada in asxaabta laga baqo laga laga aqbalo in asxaabta hadaayaad loo diro iyo in laga dalbado intaba qabuulu lhadiya min alasxaab xadiidka waa ku sugan tahay maxaa yeelay nebigu sala allahu calay wasalam maradan salaada aan ka baqay inay iga mashquuliso uu leeyahay idhabuu bikhamiisati haadi yaa marka hore usoo hadiyey maradaasi abujahmaa usoo hadiyey waana aqbalay nebigu sala allahu alay slam hadiyadaas wa kaana laa yaruddu lhadaaya rasuulka calayh salaatu wasalaam hadaayaadka ma celi jirin walirsaali ilayhim iyo in wax loo diro waalab minhum iyo in laga dalbado intaba walirsaal ilayhim waa diriddii nebiga alay slat wasalaam maradii uu u diray ilaa abijahm waalab minhum iyo in asxaabta laga dalbo maxaa laga dalbayaa hadiyad in laga dalbo ama bedelkii maradaasi laga dalbo waa sida nebigu sameeyey sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi wa'tuunii biambijaaniyati abijahm qaala raximah llah baabun in sallaa fii hawbin musallab wuxuu baabu yahay in sallaa haddii uu ku tukado fii hawbin maro musallab ay fiihi sulbaan maro yacnii sulbaankii uu ku yaallo calaamadii kirishtaanka mare ay ku taallo saliibkii mare uu ku yaal hadduu ku tukado aw tasaawiira ama mara tasaawiir iyo sawirro leh hadduu ku tukado hal tafsud salaatuhu hal tafsudu salaatuhu salaaddiisu ma fasahaadaysaa wamaa yunhaa can daalik iyo wixii la iska reebay can daalika oo arrinkaa wixii la iska reebay arrintaa ku saabsan ayuu baabu yahay hal tafsud salaatuhu jawaabay u baahantaa waa su'aal su-aashaas jawaabteeda imaam albukhaari xadiidka uu dibdhiga baabkan marka laba arrin uu ku saabsan yahay haddii marada ay ku taallo calaamadii kirishtaanka waana dhacdaa hadda in badan oo dhar badanay ku soo sawiraan ama maradaasi ay sawiro leedahay sawiradu ay leedahay bimacnaa waa taswiiru dawaati اlarwaax suwaru dawaati اlarwaax hadday maradaasi leedahay salaada lagu tukanaya ma fasahaadaysaa mase salaadu waa saxiix waxay yidhahdeen culummadu min caadati min caadaati اlbukhaari raximah اllah waxaa ka mid ah hadduu su-aal ku keeno baabka su-aashana uusan ka jawaabin ama uu baabka axaadiidka ku soo arooraysa uu jawaabta u daayo waxay tusinaysaa in masalada khilaaf ka jiro wuxuu ishaarayaa in khilaaf jiro masalada la isku khilaafsan yaha saa darteed jawaab ma jasminayo asiga ma goynaayo mas'alada ee wuxuu ku keenaya calaa wajhi su'aal su-aasha jawaabteedana waa ka haraya oo ka jawaabi maayo wuxuu keenaya axaadiidta baabka ku soo aroorta markii su-aasha la fiiriyo iyo axaadiidta uu baabka ku sheego ayaa waxaa ka soo baxaya qasdiga iyo ujeeddada bukhaari iyo qowlka u rajaxayo axaadiidta laga fahmaa iyo aahaarta uu ku sheegayo filbaab laakiin su-aasha istifhaamka wuxuu ku ishaarayaa mas'aladu inay tahay mas'ale khilaafiya mas'aladaanna waa sidaa oo waa mas'alo culimmadu isku khilaafsan yihiin wamaa yunhaa can daalik waa kala duwan yihiin wax layska ree waxa layska reebay iyo salaaddu ma fasahaadaysa soo ma jiraan waxyaaba layska reebay salaaddeena aysan ku fasahaadayn haddii lagu tukado way jiraan waana badan yihiin waa laba mas'alo wixii layska reebay arrimaha ku saabsan iyo salaadu ma fasahaadaysa haddii maryaha noocaasa lagu tukado xadaثana abu macmar cabdullaahi bnu macmar qaala xadaثana cabdulwaariث waa ibnu saciid qaala xadaثana cabdulcaziiz ibnu suhayb can anas bni maliki radia allahu canh qaala kaana qiraamun licaa'isha kaana qiraamun daah ayaa wuxuu u sugnaaday licaa'ishata caaisha radia allahu canha satarat bihi daahi waxay ku asturtay jaaniba beytiha gurigeeda dhinaciisa yani dhinac gurigeeda ka mid ayay ku asturtay faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi amiiطii cannaa naga zuuli qiraamaki haadaa daahaga naga zuuli buu yidhi kaqaad ka fuji daaha meeshaan fainahu laa tasaalu tasaawiiruhu sawiradiisu ka zuuli maayaan tacridu inay ii soo banbaxayaan fii salaatii salaadayda dhexdeed sawiradiisa salaadayda iga mashquuliyeene zuuli buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam oo daha meesha ka saar xadiidkan iyo baabka sidee mutaabaqa uga dhexaysa baabku wuxuu ku saabsan yahay maro saliib ku yaallo iyo maro sawiro leh oo salaad lagu tukaday xadiidkan wuxuu ka hadlayaa daah derbi ku dhegganaa oo nebigu yidhi hala fujiyo sala allahu calayhi wasalam ahlulcilmiga qaar ka mid a bukhaari waa ku intiqaadeen istidlaalkan waxayna yidhaahdeen bukhaari masalada uu ka hadlayo iyo axaadi xadiidka uu keenay isma lahan waa kala duwan yihiin bay yidhahdeen midda kale xadiidka kuma jirto wax saliib ku sawiran yahay xadiid kuma jirto baabkuna labada qayb uu ka koobnaa soo maa fii thawbin musallab aw tasaawiir labadaasay ahayd mara saliib ku sawiran yahoo saliib ku dheggan yahay iyo mid sawira leh sawirada xadiid caaisha waa ku jirtaa radia allahu canha xadiidka waa ku jiraan sawirada laakiin saliib ma ku jiraa xadiidka xadiidka saliib laguma sheegay ayadana waa cillo kale waa jaanib kale oo bukhaari lagula qabsaday xadiidkan aaway bay yidhaahdeen saliibkii bukhaari u baabeeyey xadiid kuma jirto masalada bukhaari u baabeeyo tasaawiirta laftirkeedana maro lagu tukanaayo ayuu bukhaari u baabeeyey mare derbi ku dhegan xadiid ku saabsan ouna keene oo nebigu yidhi sala allahu alay wasalam ha la zuuliyo arrintaasi culamada qaaraa ka jawaabay xaafid ibn xajar raximahullah wuxuu yidhi wadaahiru xadiidi اlbaab laa yuufii bijamiici ma tadamanathu اtarjama xadiidka baabka daahirkiisa xadiidulbaab waa xadiidkee waa xadiidu anas anasaa xadiidka warinaayo xadiidka baabka daahirkiisa wuxuu yidhi waxa waye laa yuufii ma oofinayo bijamiici maa tadamanathu tarjama tarjamada waxay kulansatay dhammaantood ma oofinayo ilaa bacda ta'ammul ilaa u fiirsi kadib mooyaane markii aad loogu fiirsadaa laga yaaba in wax laga fahmo laakiin markii daahirka laga hadlayo xadiidulbaab ma wada kulminayo waxa baabka ku jira lianna asitra maxaa yeelay satrigii asturiddu wa in kaana daa tasaawiir haba noqdo mid tasaawiir u saaxiiba yani waa daahi laakinahu lam yalbashu maxaa laakiin nebigu calayhi isalaatu wasalaam ma labisan walam yakun musallaban mana ahayn buu yidhi daahaasi mid saliib ku sawiran yahay waa caddahay labada meeloo bukhaari laga haysto hadalka xaafidka waa ku caddeeyey lam yalbashu waa ictiraadka koowaad ee bukhaari lagu keenay waxaa la yidhi nebigu ma labisane wuxuu ahaa daah derbi ku dheggan waa masalada lagu qabsado tan koowaad midda labaadna waxa waaye xadiidkan kuma jirto in maradaasi ay ahayd mid saliib leh idan xadiidka xaggee ka daliishanaysaa jawaanibta qaar hadday bukhaari daliil uga noqoto jawaanibta kale uga noqon mayso walaa nahaa can isalaati fiihi mana reebin nebiga sala allahu alay slam maradaa in lagu tukado sariixan si cad uma reebin xadiidka waxaa ku cad keliya iga zuuli maradan derbiga ku dheggan salaaddii iga mashquulisee zuuli laakiin laguma tukan kara miyuu yidhi nebigu sala allahu alay slam si sariixa uguma cadda waa la fahmaa umalaynaa meelaha bukhaari laga haysto oo culummadu ay ku intiqaadayaan ama ay leeyihiin bukhaari mugdiga uga jira baabka ee xadiidka marka laysku geeyo laakiin xaafidku waa ka jawaab xaafidku aadu u difaaca bukhaari inuu wuxuu ku difaaco waaye maahana ka gaabin maayo wuxuu yidhi waljawaabu amaa jawaabta amaa awalan marka hore fa inna manca lubsihi biariiqi alawlaa amaa awalan awalan muxuu ula jeedaa ictiraadka koowaad uu ka jawaabaya ictiraadka koowaad muxuu ahaa laakinahu lam yalbasu saas ee soo maa nebigu ma labisan calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaa looga jawaabayaa midda koowaad fa inna manca lubsihi labiskiisa in la manciyo biariiqi alawlaa asoo derbi ku dhegganba haddii la diiday min baabin owlaa waa in labiskiisana la diido hadduu nebigu yidhi sala allahu alay slam marada ayadoo derbi ku dheggan fujiya ha la zuuliyo maxaa yeele salaaddii bay iga mashquulisay sawiradeeda maxaa ka owlaysan inaad ku soo labisato oo adigana salaadda ay kaa mashquuliso dadka kugu gadaal tukanaya ama kula tukanayana salaaddu ay uga mashquulaan waa min baabin awlaa taa waa jawaabta laga bixiyey ictiraadka koowaad wa amaa aaniyan amaa midda labaad aaniyanta waa maxay aaniyan waxay ahayd walam yakun musallaban fa biilxaaqi lmusallabi bilmusawar waxaa la haleeshiinayaa musallabkii ayaa waxaa loo haleeshiinayaa bilmusawar midda la sawiro ee sawirka meesha ku dhegan ayaa waxaa la haleeshiinayaa saliibkii liishtiraakihimaa wadaagga labadoodu ay wadaagaan fii anna kullan minhumaa mid walboo labadooda ka mida qad cubida min duuni illaah in la caabuday ilaahay sokodii labada mid walboo ka mid ah alla sokodii baa la caabuday soo ma saliibka waa la caabuday min duuni illaah oo nasaaradu waa caabudaan sawirada shirkiga ugu horreeyey ee dhaca fii bani aadam maxaa sabab u ahaa atasaawiraa sabab u ahaa idan labaduba waxaa la caabuday min duuni illah halkaasay wadaagaan maadaama ay arrintaa wadaagaan musallabkii waxaa la haleeshiyey bilmusawar waa jawaabta koowaad oo xaafidku ka bixiyey kadib aakhirka sharaxa ayuu xaafidku wuxuu ku sheegay inay wax kale u daahireen wuxuu yidhi uma dahara lii kadib waxaa ii muuqday ana almusanifa araada biqowlihi musanifka inuu ula jeedo qowlkiisa musallab alishaarata wuxuu ula jeedaa ishaaro ou ishaarayo ilaa maa warada fii bacdi turuqi hada alxadiid wuxuu ishaarayaa wax ku soo arooray duruqda xadiidka qaar ka mid ah ka caadatihi sida caadada bukhaari ay ahayd caadada bukhaari maxay ahayd caadada bukhaari hadda ka hor waa soo marnay xadiidka uu keenayo baabuu baabaynayaa baabkaas xadiid uu ku hoos sheegayaa lafdiga xadiidkaas ku jiray ee baabkaas daliilka u ahaana waa xadfaya riwaayad kaleo meel kale uu ku sheegayu ka dhigaya xadiidkii markaad akhriso baabka iyo xadiidka isma mutaabaqaynayaan maxaa yeele meeshii aad ka deliishan lahayd matnigan kuma jirto laakiin markaad duruqda xadiidka baarto ood si fiican u raadiso waxaad arkaysaa duruqda xadiidka qaar ka mid ah ama riwaayadaha xadiidka qaar ka mid ah oo lafdigaasi ku cadyaa dhowr marna waa soo marnaa hadda ka hor oo waxaa la yidhi bukhaari wuxuu rabaa qofka ardayga inuu raadiyo duruqda jamciyo lafdiga ee bukhaari uu deliishanayo u soo baaro waa tababar waay ardada uu tababarayo uu rabo inay wax baartaan oo fadhiga iyo wahsiga ay ka kacaan wadalika fi ma akhrajahu fi libaasi min ariiqi cimraan can caaishata qaalat waxay tidhi waa lafdiga deliilku ku sugan yahay lam yakun rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yatruku fii beytihi shay-an nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ahayn mid ka taga gurigiisa uga taga shay-an shay fiihi tasliibun oo ku sugan yahay saliib ilaa naqada ilaa nebigu waa burburinayo waa baabi'inayo saliibkaas waa kuma cadda riwaayadan riwaayadan tasliib tasliibku waa saliibkii nebigu sala allahu calayh wasalam ma ahayn min gurigiisa dhexdii uga taga shay saliib leh ilaa waa baabi'inayo haddii markii shaygii saliibka lahaa nebigu uu baabi'inaya min baabin awlaa maxaa waa maxay in wax saliib ku sawiran yaha aad ku tukato lama ogolo waa muxaram wax sawirana inaad ku tukatana waa sidoo kale oo suwaru dawaati alarwaax ay ku yaallaan salaadda ma fasahaadaysaa mase ma fasahaadayso jumhuurulculamaa waxay qabaan nahyiga nahyiga waa la kala qaadaa nahyigu hadduu u noqonayo lidaati alcibaada muxuu noqonayaa cibaadadu waa ku fasahaadaysaa annahyu yaqtadi alfasaad markaasaa la leeyahay cibaadadu waa ku baaba'aysaa laakiin nahyigu hadduu u noqonayo ilaa shayin khaarijin min alcibaada ma ku fasahaadaya cibaadada cibaadada ku fasahaadin mayso maalan xariir inuu nin raga labisto ama uu cimaamad ka dhigto xirto ma bannaan tahay sharcan salaadda hadduu ku tukado ma bannaan tahay inuu ku tukado uma bannaana hadday dhacdo inuu salaad ku tukado salaadaasi ma baaila mase waa salaad saxiixa ah waa salaad saxiixa maxaa yeelay nahyigan ma aha mid cibaadada u laabanaya cibaadada hadda waa max cibaadada waa salaadda nahyigan salaadda u noqon maayo maxaa yeelay inuusan salaad u noqonayn waxaa tusinaya qofka hadduu salaad ku jirin ma u bannaan tahay ninka ragga inuu xariir qaato taa waxay tusinaysaa marka nahyigu inuu u noqonayo wax cibaadada ka baxsan oo ah in labiska xariir lagu labisto la diidayo sharcan tan hadda tasaawiirta iyo waxyaabaha saliibka leh fii khaariji salaa mashruuc miya fii khaariji salaa mashruuc maa in la labisto idan nahyigan wuxuu noqonayaa ilaa shayin khaarijin min alcibaada cinda aljumhuur cibaadadu ku baabi'i mayso mana ku burayso laakiin waxay leeyihin waa muxaram hal tafsudu salaatuhu salaaddiisa ma fasahadaysaa bukhaari uu yihi raximah ullah jawaabteedu waa maxay waa inaysa saxiixa ku fasahadeyn laakiin waa nahyi oo waa la yska reebay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wa saxbihi ajmaciin